da kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah barasabka karyaanga oo madaxweynaha ugu baaqday in uu la heshiiyo ku-xigeenkiisa ingiriiska oo digniin ka soo saartay amniga kenya iyo qarax geystay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay shabeellaha hoose soomaaliya kulan wacan subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal waa subaxnimo arbacaa taariikhdu waa soddonka bisha saddexaad sannada labada kun labaatan iyo labada intaasi aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobadan idinkuga hayna warka saaka kuwa iyo kuwa kaloo faahfaahsanba kusoo dhowaada gudoomiyaha ismaamulka karyaanga aanway guru ayaa madaxweynaha dalka uhuru kenyaata ka codsatay inuu heshiisa la gaaro ku-xigeenkiisa william ruto waxay sidoo kale usoo jeedisay inuu soo afjaro taageerada uu u muujiyo musharaxnimada madaxweynenimo ee raila odhinga wayguru ayaa hoosta ka hariiqday in shakhsiyaadaha aynan markaasi magacdhabin oo u dhow madaxweynaha aysan runta u sheegin xili ay ka dhaadhiciyeen in codbixiyaasha gobolka bartamaha dalka ay siyaasad ahaan raacsan yihiin ra-iisul wasaarihii hore ee kenya waxay barasabka karyaanga ku celcelisay in la adeegsanaya siyaasad sumcad dil ah oo ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto balse taasi aanan lagu guuleysan doonin sisi tunakuomba kwa heshima miezi nne ambayo imebaki, wewe tafadhali fanya handshake na William Samoei Ruto, ndio hawa watu wasikuwa upande mmoja na we upande mwingine ukienda nyumbani mwezi wa nane, kwa sababu hautafuti kiti tena. Tunakuomba umsalimie ndio uende nyumbani na heshima yako. Sisi tunakuomba Mheshimiwa Rais, hao watu ambao wamekuzingira na kuomba uwabadilishe, kwa sababu hao ndio wanakupoteza njia. Kukwambia uwekelee William Samoei Ruto maneno ati ndio achukiwe na watu wa Mount Kenya, hawa watu hawabadiliki. Mtawacha Ruto hata akiitwa amefanya nini? Watu wa Mount Kenya wamekataa. Hata sisi tulitii amri ya hawa watu, tukaingia chama cha UDA. Kwa hivyo tunakuomba kwa heshima kuu, fanya handshake, halafu utoke kando, uache William Samoei Ruto amenyane na huyu mzee wa Azimio.
boqortooyada ingiriiska ayaa soo saartay digniin ay u jeedinayso muwaadiniinteeda ku nool gudaha wadanka dowladda u k ayaa shacabkeeda uga digtay in laga bilaabo bisha afaraad ee sanadkan aynan u safrin kheybo ka mid ah dalka sida ismaamulada gobolka waqooyi bari tan ayaa timid kadib markii waaxda qaran ee adeega booliiska ay shalay sheegtay inay markaasi aada u xoojin doonto ammaanka ismaamullaha ay ka dhowaan ka dhaceen falal dhanka amni darada safaaradda ingiriiska ee kenya ayaa bayaan ku sheegtay in xiliga fasaxyada diimeeda ay jirto halis sare oo dhanka argagixisada waxaa falkan ka mid ah afduub ay geystaan kooxda marka waa kooxaha argagixisada muwaadiniinta ingiriiska ee ku nool gudaha wadankani kenya ayaa lagu booriyey inay si gaar ah iskaga ilaaliyaan tegidda meelaha lixdan waa lixdanka kilomitir u jira xuduuda kenya iyo sidoo kale soomaaliya
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
qarax ahaa miinada dhulka la dhigo ee meelaha foogfooga laga hago ayaa waxa uu ka dhacay degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaana lala eegtay gudoomiye ku-xigeenka amniga degmadaas qaraxa ayaa ka dhacay agaarka hoyga gudoomiye ku-xigeenka degmada wallaweyn cabdulaahi guduudow waxaana la sheegay inuu qaraxa ku dhintay wiilkiisa oo ka mid ahaa ilaaladiisa halka dhaawaca fudud uu markaasi kasoo gaaray gudoomiye ku-xigeenka iyo mid kale oo ka mid ah ilaaladiisa ciidamo ka tirsan laamaha amniga degmada wallaweyn ayaa tegay halka uu ka dhacay qaraxa iyagoo goobta ka qaaday dhaawacyada sidoo kalena sameeyey howlgallo kala duwan laamaha amniga degmada wallaweyn iyo maamulka degmadaasi ayaa weli wax faahfaahin ah ka bixin qaraxaas ha yeeshee wuxuu kusoo beegmayaa xili bilihii lasoo dhaafay xaalada amni ee degmada wallaweyn ay ahayd mid markaasi wanaagsan wasaaradda haweenka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa muqdisho ku qabatay madal lagu gorfeynayay matalaada ay haweenka ku leeyihiin golaha shacabka ee soomaaliya waxaa kasoo qeyb amaba waxaa kasoo qeybgalayaasha kamid ahayd wasiirka wasaaradda haweenka ee soomaaliya xaniife maxamed ibraahim xabsade haweenka oo ka hadlay amaba ku dheeraaday ka hadalka qoondada haweenka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa markaasi sheegay inay muhiim tahay in la tixgeliyo qoondada haweenka ee kuraasta doorashadoodu ay harsan tahay guddiga waxaa isugu yimid gabdhaha activista ah ururada haweenka ku jiro oo wax badan naga caawiyey iyo ururadii arrimaha bulshada oo welina aana ka fadhiisanin oo santaro sameeyey oo weli lana shaqeynayo iyo task forcekoodii wasaaradda haweenka annaga proposalkeena iska laheyd iyo gabdhihii woman championka waxaan ugu noqonahay taariikhdan waxay tahay yacni inta doorashada ay gabagabada maraysay yacni waxaa muuqata disappoint badan iyo niyajab badan oo gabdhihii iyo institutionadii iyo ururadii iyo kulli ay kusoo macnaha ay kusoo sahayday marka diyaar garowgeeni annaga marka ma liidanin dumar ahaan iyo urur ahaanba markaan isqaybinay kadib aniga waxaan ka mid ahaa guddiga maxaa la dhahdaa koonfur galbeed qeybta aaday iyo warbixinada maxaa la dhahdaa galmudug ayaan la socday maadaama spokesperson ka ahay guddiga waxaan rabaa hadda inaa maxaa la dhahaa aan gudaha u galo oon idiin sharxo sida ay koonfur galbeed ku dhammaatay kuraasta taalla kuraasta taalla koonfur galbeed lixdan iyo sagaal kursi ayaa taalo koota ahaan annaga waxaan ka rabnay labaatan iyo koow xubnood gabar inay ka noqoto waxaa kasoo baxday toban iyo saddex xubnood dooda koonfur galbeed taalla oo ay ku doodayaan waxay tahay habraaca ayaa waxaa lagu soo qoray qabiilkii iska leh saddex kursi waa in mid gabar loo xiraa inta hadda anaga statisticada iyo shaqada aan ku jirnay waxaa keliya hal qabiil keliya ayaan shuruuddaas buuxinin laakiin gabdhihii janes nooma siinin oo ah qodob kale ayuu wuxuu dhigayaa in gabdhaha kuraasada labalabada ah iyo kuraasada halhalka ah gabdhaha janes loo siiyo ay ku tartamaan meeshaan marka anaga waxaan ku weysannahay in gabdhihii exceptions ay helaan la aqbalo janes la siiyo loo ogolaado dadnimadooda la ogolaado karteedeeda lagu xusho yacni qof ahaan loo adres gareeyo ayaa meesha naga maqan waa inaan sidaas horta aan u ogaanaa waxaa kootada lagu gaari layahay tirooyinka meesha lagu soo qoro muhiimadda shirkan maanta badankiis waa la sheegay waxay ahayd maadaama aan gabagabadii doorashada aan marayno in har mal markii ugu dambeysay aan riixno oon aan dhahno bal inta noo dhiman yaan la hilmaamine aan sii riixno waxaad ogtihiin waxaan soo galnay safar dheer kambeyn aada u dheer ayaan soo galnay oo aan bilownay oo aan dhammaan dowlad goboleedada soo marnay oo aan shirar tiro badan aan qabanay guddiyo kala duwan aan sameynay adafakasi badan aan sameynay odayaasha dhaqanka bulshada qeybeeda kala duwan si kastaba waxaan ku faraxsannahay sidii ilaahay ugu talagalay ayay noqotay hadda sanadkan walow aan tii kadib dhacnay haddana weli doorashada oo aada u adkayd doorashada oo ahayd doorasho aan aada u daahfurnayn oo oon bulshada dhexdeeda iyo wax badan iska ahayd doorasho dadban haddana nambarka aan ka helnay weli rajo fiican ayaan leenahay gabdhaha noo soo galay marka hore dhammaantood waan u hambalyeyneynaa waxaan ugu hambalyeyneynaa inay xubin ka noqdaan golayaasha sharci dejinta waxaan xasuusinaynaa inay mas-uuliyad adag ay saaran tahay
isbahaysiga militari ee hogaaminaya sacuudiga ayaa sheegay in laga bilaabo maantay uu joojinaya howlgallada militari ee uu ku taageerayo dowladda yemen kuwaasi oo ka dhanaa xuutiyiinta ka dagaalama gudaha wadankaasi go-aankan ayaa loo eeneeyey in bisha barakeysan ee ramadaan ay dhowaan bilaabanayso waxay tani kusoo beegmaysaa kadib baaq kasoo baxay qaramada madoobe oo ahaa in bisha ramadaan aysan labada dhinac dagaalamin isbahaysiga uu horkacayo sacuudiga ayaa kooxda xuutiyiinta ee kasoo horjeeda dowladda yemen la dagaalamayay tan iyo sanadkii labada kun toban iyo shantii